kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan meelaha astaanta u ah saamaynta isbeddelka cimilada dunida waxaa ka mid ah jasiiradda kiribati oo ku taalla badweynta baasifiga islamarkaana u dhexaysa maraykanka iyo austraeliya dabcan dad badan way ku adkaanaysaa in ay ka helaan maabka sababtuna waa baaxaddeeda oo aad u yar iyo meesha ay ku taallo dalka jamhuuriyadda kiribati wuxuu ka mid yahay meelaha ugu durugsan dunida ama haddii aynu si kale u nidhaahno ugu hor hela cadceed soo baxa dunida caasimadiisu waa tawara waxaase dalkani la baaxaadegaya saamaynta kaga timi isbeddelka cimilada caasimadda dalkan oo hoy u ah dad gaadhaya ilaa konton kun oo qof waxaa inteeda badan qariyey biyaha badda waxaana cabsi xooggan laga qabaa in wakhti dhow gebi ahaanba magaaladani ay hoos marto badda isbeddelka cimilada dunidu kuma koobna gobolkan oo keli ah hase ahaatee waa dhibaato si weyn looga dareemayo daafaha dunida dabcan soomaalida lafteeduna kama madhna meelaha sida weyn u dareemaya isbeddelka ka dhalanaya saamaynta cimilada dunida haddaba dadka ka shaqeeya jamhuuriyadda kiribati iyo weliba fiji waxaa ka mid ah yacquub maxamed cabdille oo u shaqeeya hay-adaha qaramada midoobay yacquub wuxuu marti ku yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan wuxuuna inala wadaagi doonaa sida dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada uu saamayn ugu yeesho nolosha aadamaha iyo sida ay ula tacaalaan inta barnaamijkani socdona qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su-aalo weydiinaya n ugu horrayn yacquub haddaan anigu ku weydiiyo bal haddaad sawir inaga siisid n deegaanadanaad ka shaqaysid iyo sida isbeddelka cimiladu saamayn ugu yeeshay haddaad sawir inaga siisid bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabi caalamiin aad baad umahadsan tahay ismaaciil adiga iyo v o eduba saameynta oo ku yeeshay dhulka kan xaqiiqatan mid ballaaran weeye oo wadamada tan afar iyo toban ka gaaraya isku qarirada ka dhaca dunida ama aadkiisa ugu dhow dhow dunida ugu dambeeya isbedelka cimiladu si weyn buu usaameeyey haddii ahaan lahay dhanka badda iyo dhanka deegaankaba oo lais oran karayo wuxuu ka saameeyey deegaankiina in dhul badan oo biyo ahaa dhul caadiya oo la degay ay degaannimo hadda ka baxeen oo ay dhul biyo ay noqdeen iyo badii oo laga dareemaya cunno yari ama khayraadkii badda ku jira in badana kala tagay iyo waxyaalaha badan oo ka dhasha cimiladu adduunku markay isbedesho dhulka uu saameeyo ay kamid tahay in dalaga uu yaraado wax soo saarka biyaro inuu yaraado iyo cudurro kale oo ama kaneecada oo iyadana ka dhalata meelaha laga dareemo meelaha isbedelka cimiladu aadka u saameeyo kaneeco badan ee dhulkan ka jirto marka qodobadaasa ugu waaweyn ama qaybahaasa ugu waaweyn saamaynta ugu weyn oo la dareemayo ee dhulkan laga dareemaya dhulkasaameyn yacquub bal markaad yaro eegtid intii aad ku sugnayd fiji ama aada booqanaysay jasiiradaha ku hareereysan oo kale ee kala duduwan bal maxaad ku aragtay bal waxyaabaha sida gaarka adiga kuusoo jiitay aad ku aragtay maxaa kamid aha ismaaciil waxaan jeclahay aan ku horumaro jasiiradda kasoo bilaaba kiribat oo dhinaca ugu dambaysa oo xigta ama dunida ugu dambaysa jasiiradda ismaaciil oo dhul ahaan markii qaraaradeeda la fiiriyo qaaradda australia ayay ku dhowda markii la fiiriyo waxaa u nool oo wadanka laga degaa oo magaalo hadda la degan yahay camiran caasimadna waa jasiirad la yihahdo tarawa ama qeyb kamid a jasiiradda oo tarawa la yihahdo waxaan ku qiyaasi karayaa ismaaciilow kilometr haddaan ugu bato dee qiyaasta aada u buunbuune kilometri wax la jira ayaa dhulka nool dheer ahaan ballac ahaana waxaan isleeyahay ismaaciilo wax dhowr iyo toban mitir ka yar baa dhulka ka nool waxyaalaha aadkay ula yaabka badan waxa weeye magaaladu waxay u samaysnayd sida waxa weeye goolad oo kale ama waxa weeyaan wado iska hor imaaneyso oo kale ama o u dhow oo kale sawir ahaan qeyb kamid a south iyo north bay kala ahaan jirtay magaalada northkeedii hadda waxaad dareemeysaa ismaaciilay magaalo kale waqooyigeedu cafwan inay noqotay jasiirad kala noqotay oo ay ka go-day magaaladii qeybteedii koonfureed tusaale ahaan oo kale magaalada dhankeeda koonfureed markaad joogto waxaa lagu leeyahay waxaa halka kaa xigtaa waqooyiga tarawa oo magaalo kale noqotay biyahana kalifay awalada waxay ahayd meel caadiyo dadku ay degan yihiin oo guryihii laga haday waxaa ismaaciilo marka aada u cajiib u ah jasiiradaas mamaba marka biyuhu saameynta biyuhu oo socota waxay kaliftaa inay biyuhu isbedelaan marna aad bay waxa u noqotaa maaragtay ugu soo dhawaataa dhulka oo laamigaiya soo gashaayo badda way soo kacdaa marna dib bay u laabataa xilliyada badda dib u laabato waad dareemeysaa in meeshatan isbedel ka jiro waa ku lugeyn karaysa oo dadku habeenkii oo kale hoshashba intay qaataan bay eheladooda iyo qaraabadooda waqooyiga tarawa ku nool habeenkii aadaan oo ay la soo sheekaystaan intaan biyahaas aysan imaan oo subaxnimadii biyaha aysan aada usoo badan meeshii bad weyn oo dibamari karaan aysan noqonna way kasoo laabtaan marka aada arrin cajiiba weeye waxaa kaloo aada u arkay ismaaciilow dhulkan roob badan baa ka da-a oo ay kalifto dee falkoonooyinka ka dhacaya badda iyo cimilada kulul iyo dhirta badan oo meesha ku taalla haddana ismaaciilow tarawa oo dhan waxaan oran karaya kalluun iyo bris unbaa laga cunaa hal shay oo kalo kudaaro kama soo baxdo geedkii mooska sidiisiyo ismaaciil wadadii ku yaallo roob ku da-ayo baan mir dhalayn sababtana waxay ku tilmaameen maadaama dee xidiada geedka ay biyo dhanaan galeen oo dhulka dhan bay cusbadu saamaysay marka waa wada cagaar oo wada green wadankii aada u qurux badan yahay laakin dee dhirtii waxba ma tarayso waxay kamid tahay dhulkan kale oo maaragtay qiimaho kale lamid noqonaysa mooskiyo geedkiyo sidiisiyo balacii loogu talagalay iyo awoodiisiina baan waxba dhalayn marka waxay kamid tahay waxyaalaha la diiwaan gelin karayo saamaynta laga dareemay dhulka waan gartay dabcan su-aalo badan baa meelahaana laga yaaba inaan kaa weydiiyo qaar ka mid a dhegeystayaasha oo daafaha dunida ku sugan ayaan haatanna fursadda siinaya marka hore bal magacaaga iyo halkaad joogtid bismi illahi raxmaan raxiim suldaan maxamed yuusuf cabdi waxaan joogaa dalka austriya magaaladiisa salisbrook gaar ahaan dhammaan waxaan salaamayaa v o eda iyo barnaamijka ragga daadihinaya ragga igula jira waxaan rabaa su-aashayda inaan ku soo noqdo yaqub walaal waxaan rabaa inaan su-aal yar ku weydiiyo oo kooban insha allahu tacaala markii yaquubow ee cimiladaas sidaa isu bedeshay oo hadda aada noogu sharaxday oo wanaagsan dadkana aad noo sheegtay inay kalluun iyo isticmaalaan ka cunaan beris aad noo sheegtay maxaa wixii kudaarta ah oo soo baxayay lagu bedelay ama sidee ay noqon kadhaa cimiladu maadaama isbedeshay bal arrintaa laftigeeda waxaan kaa su-aali lahaa ba inaad noo jilciso maadaamanu nahay dee dadkeenu dad soomaaliyeed oo aada u jeclaba bini aadamkuba ay kudaartay aada u xiiseeyaan bal arrintaas baan kaa codsanaya adigoo raalli ah waan gartay yacquub
waad mahadsan tahay walaal dhegeystaha hadda ku jira horta xalka laga gaari karayo iyo sida la yeelayo waxyaalaha ugu badan oo dunida hadda ka fakeraysa iyo qayladhaanta dunida socota waxa weeyaan dowladda maraykanka iyo caalamkii qaramada midooda ugu horeeyaan ee lawada weeyay in xal loo helo waxii la waayay wixii lagu bedeli lahaa laakiin waxaad moodaa dadka reer tarawa ama jaziradan kiribaas inay ku mashquulsan yihiin sida nolosha kale oo dhulkan biyoobaya ay xal ugu heli lahaayeen oo hadda ma muuqdo barnaamij weyn oo adduunka kasta ka taageerayo suldaan in ay ku bedeshaan kudaartii lakin waxaan ku cadayn karaya inaan wax kudaara meeshan ka jirinin hay-adaha qaramada midoob dadka u shaqeeya ama khabiirada ama shaqaalaha waa lagu wargeliyaa markay tagaya inaysan qaataan kiimiyada kale ee vitamiinka ee loogu talagalay inay qofka jirkiisa isku dhilitara cuntooyinka qayb haddii kaa maqan yihin waxaa kaloo meeshan lagu daro u baahan wadankan kiribas waa wadanka dunida ugu faqiirsan iyo dadka dunida ugu saboobsan weeyaan marka awalba isagoo tiisi la yaaban baan soran karaya mid kalaa suldaan ugu tagtay oo ma jirto waxay hadda ku buuxsagantaa waan gartay dabcan waan su-aal kalen oo kaa weydiin lakin dhegeysta kale inaan siiyo fursadda bal magacaagii halkaad joogtid
ha magacayga waxaa la yidhahdaa khadar aadan waxaan joogaa dalka britinka yacquub horta waa salaamaya ismaaciilna waa ku salaamaya iyo inta kale dhegeystayaasha waxaan weydiin lahaa in fara badan caalamka waxaa soo noqnoqday global warming ama cimilada sii kululaanaysa maraykanka iyo chinaha heshiisay kala saxeexdeen labada kun iyo shan labaatanka in warshadaa lagu yaraynayo su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeye sidee baynu u yaran u yarayn karnaa cimilada sii kululeynaysa dadka maxaad uka odhan lahay soomaali baynu nahay maadaama dhirta faraha badan la jarayo kuleylo fara badan uu jiro oo aada ogtahay cimiladii isbedeshay soomaaliyeed sidee baa maxaa xal noqonaya maxaa xal noqonaya
waan gartay waa mahadsan tahay walaal horta labada dhinac way aadi karaysaa dhanka qabowga oo saaid noqdo xadki ka baxana way noqon karaysaa dhankan kuleelkana way aadi karaysaa laakiin su-aashaada toos u abaaro waxaan uga qayb qaadan karnaa mas-uuliyad qof kasta saaran weeyaan weliba gaar u saaran dadka og inay dunida hawada la isticmaalayo dadka udhexeeya ay ku shubaan ama ay ku fasaxaan waxa weye waxyaalaha hawada dhibay oo kamid tahay saliidan la gubay hadday aan lahay gaas iyo hadday aan lahay shidaal shidaalka iyo motooradan la isticmaalayo iyo baabuurta lawata haddi hala iyo haddii gaaskaba ahaan lahay marka waxaa looga qayb qaadan karaya waxa weeye iyo dhuxusha laga dhaliyo korontada gudhiga dadka isticmaalada waxaan aaminsanahay marka in mas-uuliyad culus ay saaran tahay maamulada soomaalida iyo dowladda soomaaliyed iyo shacabka soomaalidaba in laga fekero sidii loo yarayn lahaa in qof kasta mas-uuliyaddiisa qayb u qaadan lahaa weli waxa lagu fasaxayo magaalooyinka oo kalena waxaa laga fekeri karaya baan is oran karaya in la sameeyo qorshayaal si beldadka xataa intay ku nool yihiin loo badbaadiyo warshadaha kobcaya magaalooyinka hadda soomaaliya geeska afrika ku yaalla aadka u kobcaya in laga fekero in aag gaara loo sameeyo in banaanka looga saaro dadka warshadaha in magaalada hawada ay isticmaalayso caafimaad noqoto iyo in de xal kale la helo oo ka duwan oo dunidu ay si globally adduunka laga wada qayb qaatay in la la yareeyo marka aad eegtid dabcan aada u kuurgashid xaaladda iyo duruufaha nololeed ee dadka ku nool jasiiradahan aad booqatay kala duwan waxyaaba ugu waaweyn qoloba waxbay la tacaasha iyagu waxyaaba ugu waaweyn weerar ku haya maxay yihin maxaa laydin sheegaa idinka haddaad tihiin dadka qaramada midoobe u shaqeeyo kale ee meelahan ka hawlgala waxyaaba ugu waaweyn dadka weerar ku haya maxay yihin ismaaciil waad mahadsan tahay horta jasiiraduhu qolaba siba u saamaysay vanuatu oo kale tusaale haddaan soo qaatay ismaaciilow waxa ugu weynay ka walwalaan waxa weeyaan baddu soo xarigoosanayso dee badii ay doonaysa in ayadoo wax burburinaysa inay hadda soo xarigoosanayso aan la saadaalin karaynin inkastoo hay-adaha cilmiyada qaabilsan ay kaga dega kaga degaan reer karibaasna waxa ugu welweli badan iyagana waxa weeye waa saameynta ay ku yeeshaan biyuhu inay dhulkiis ka biyoobo ama badii ay heer sare soo istaagto waxa weeyaan guryihii iyo xaafidihii la degan yahay ay biyo dareemaan kuwaasna waxay kama ku mashquulsan yihiin reer karibaas sidii ciidii dhulkii de markay biyuhu yimaadaan waa aragtay ismaaciilo meelaha xeebta ah biyuhu markay hir sameeyaan marna ciid bay keenaan marna way qaataan waxaa la yidhahdaa marka ciiddaasi saameyn bay ku yeerataa abuurka dhulka xaalafisa reer karibaas marka iyaga weynba waxay dowladda iyo shacabkuba ka qayb qaataan in haddaad guugolgar la guugolgarayo masawirada iyo video iyo youtube-ka la galo dhir badan baa badda dhexeeda ka baxday waa hal geed oo aqbala ciidda inuu celiyo iyo maarata biyaha dhanaa ku baxi karaya marka iyagu baddaa in dhir lagu tallaalo iyo in guryaha xad loo sameeyo ku mashquulaan reer vanuatuna waxay ku mashquulaan saameynta yaraynta hirarka ka imaanaya badda iyo in la sameeyo xataa hadday way dhacayaan oo lama erikayo waqada rabiye dadka in noolal loo sameeyo oo waxa weeye cudurrada faafa iyo dadka barakacaya in la celiyo jasiiradaha aysan saameyn ismaaciilow laakiin deriskooda waxaa ka dhacaya sida jasiirada fiji oo kale waxay la tacaalaan kaneecada kole aada u badan oo de xataa markaad magaalada fadhigid bararka iyo markaad goobaha waxbarashada aadada joogtid kaneeca aad dareemaysid iyaguna kaneecada sidaysan mid maaragtay bacterial unoqon ba iyaguna la tacaala marka aada u eegtid dhulkii aad ka timi ee soomaaliya oo kale iyo waayo aragnimada halkan aad ku aragtay haddaad isberber dhigtid maxaad isleedahay way ka faa'iidi karaan ama waa laga baran karaa meeshan aad joogtid saameynta ay cimiladu keentay dadka halka ku nool iyo sida ula tacaala ismaaciil waxaan isleeyahay waxaa laga baran karaya horta isu kalsoonaanshaha iyo in dadku aamini karayo inay wax qabsan karayaan ama cilada hortaala iyagoona cilmi wax ka sugin dadku wax qabsan karayaan taasoo muhiim ah waxaan kaloo isleeyahay waxaa laga baran karaya waxa weeyaan dadku inay la saaxiibaan dhibaatada haysanaysa dadka dunida ku nool halka dhulbaruhu dhaco amaba ku agdhow wadamada ku agdhow amaba dadkooda aada u bateen oo badooda culayska batay awadiis ay kuleelka dib u celiso waxaa aada ugu yaraaday khayraadkii badda ku jiray oo ka kala carara halkaa kuleylka iyo taxmadda ka kala cararo dee u kala kici karaya dhinacyada qabowga ay ka dareemayaan marka waxaad dhici karaysa dadkii bagamuudada ahaa oo dhalinyarada ahaa oo shabaagta u doodan jiray badda inay wax badan ay kusoo hirtaan oo ama ay noloshooda ku fakeraan aysa ugu dhicin laakiin waxaan aada ula yahay waxa weeyaan dadkaasoo intaasoo caqabada haysato dalagii ka yaraanayo dirtii beerayay aysan u dooran karin dhulkii ka diyoobayo an dadkaasoo badii waxay u dooran lahayn aan helaynin haddana aan ku fekerin ismaaciilo inay tahriibaan ama nolosha aan kaaga sheekeyno inay tidhiibeen laakiin faraxsan oo dirtiisida badda ku tallaalaya oo shirarkooda kaga hadlaya oo isugu cayigelinaya oo dadka ay saamaysa xataa in dib wuxuu loogu celiyo lacaymo bixiyo ka fekeraya marka waxaa looga baran karaya ugu weyn waxa weeyaan isu kalshoonaasaha iyo in dadku ay la tacaalaan dhib kastoo imaanaysa ayagoo aan ka fekerayn ama inay qaramada midow caawisaan waddan kale inuu yimaado waan gartay anigoo ku noqon doona dhegeyste cusube soo galay aan marka hore siiyo suldaanka dib ugu noqdo dhegeystiyi ku jiray yurub bal haddaad su-aal qabtid oo kale
maasha allah su-aal yar baan weydiinayaa oo igu dambaysa maasha allah khayr allah siiyo yacquub wuxuu hortana siiyo warbixin aada u fiican aadna u wanaagsan aad baan uga mahad celinayaa taa kabacdi waxaan rabaa inaan su-aasha aan weydiinayo ay tahay meesha uu joogo maadaama cimiladeedu islaha tahay markii dadka degan ay baddu soo kadho oo kale ama baddu ay soo foocdo dadka badda yaqaan baa yaqaana runtii maxaa dadkaa marka loo qabtaa ama dadkaa maxaa la gudboon ama dadkaasu maxay suubiyaan maadaama de magaaladii ay badii cimiladii isbedelayso ay kusoo durkayso ninkii xeeb yaqaan baa garanaya marka yaaquub arrintaa maxaa dadkaa la gudboon ama maxaa loo qabtaa cawaana ama iyagu dad isku filan ma yihiin inkastaa dee noo sheegtay in meeshaasu ay tahay meel xoogaa magalanaysaa bufartiya saa nooga noo noo sheegtay intaasaan su-aashayda kusoo koobaya yacquub idinka waad waa maqsan tahay suldan siduu ismaaciilba sheegay markuu barnaamijka inoo furayey horta dhulkan dhul aerogon oo ka gobolsan dunida weeyaan oo bad biyo badan iyo bad badan baa dunida inteeda badan ka xiga qaramada midoobay iyo hay-ado kale oo kale gargaar oo ka hawlgalo halkan way jiraan waxa ugu badan oo laga laga laga fakero laga shaqeeya waxa weeyaan ma ahan waxyaalahan emergencyga ee inta badan waxa weeye waa mustaqbal iyo nolol dadka sida loogu samayn lahaa marka waxyaalaha ugu badan oo hadda dadka laga caawiyo waxa weeyaan dadka in waxbarasho la siiyo iyo in laga fakero dee dunida desidirada dhan iyo dalal badan oo dadkoodii intii mu- wadankoodii biyoobo lasoo rari karaya ma jiraan laakiin dadka meelaha u badbaadin nolol loogu sameeyo waxbarasho iyo caafimaad ay helaan isbitaalada inay noqdaan kuwo la tacaali karaya wax kastoo ka dhalan karaya cudurrada dheeraha ka imaanaya marka waxyaalahaasa ugu waaweyn laakiin dhankan kale ee biyaha dadka banaanka usoo baxay dadku ayagaa moodaa inay suldaan aada ugu mashquulsan yahin taa ayagu iskaga fillaanaadaan hadday u dhisan lahaayeen jimbiyo haddii guryaha shubdaa dheer loo taagi lahaayo dhul ka badan gurigii hoos aan laga dhisayn kor inta loo dhiso waxa weeya meel dhexe mitirkiisa laga bilaabayo oo intaa kale biyaha inay imaan karayaan lagu xisaabtami karayo xataa hadday marka aysan biyo jirinin iyo haddii waxa weeyaan ciid kaleyo iyo ciid badan oo ay dhisaan iyo jawaaniya ay dhigayaan oo difaaca samaysan lahaayeenba ayagaad moodaa kuwaas inay ku tacabsan yihiin laakiin vanuato oo kale iyada taas way ka duwan tahay kiribas oo waxa weeyaan dee mawjadaha fuucidaas aa sheegtay badda soo baxay maaniga deeqaana dee dara garaacaysa inta u dhowow dhan oo waxay dhici karaysa da inay magaalada qeyb kamid ay baabiiso kuwaas oo kale waxaa loo aqoonsadaa meelaha barakayaal gudahooda oo kale ah mararka qeybtooda inay safraan way dhici karaysa jasiiradaha u dhow dhow ay gaaraan laakiin marnaba maaha dadka fakara inay maaragtay ay ka meeshaas ay ka saaraan noloshoodii iyo meel kale u raadsadaane Waan gartay.
waa dadku waxaad moodaa ku faanaya inay halkaa kasoo jeedaan oo dunida la wadaagaan dhibaatada haysa waan gartay En, dhegeyste kale gabagabada barnaamijka nusu dhowni haddaan siiyo bal magacaagii halkaad joogtid waxaan joogaa boosaaso cabdiqani xaamid way maqlaysaa cabdiqaani xaamid oo codkaaga aada u liitaan laakiin waan ku maqlayaa bal su-aashaad qabtid en, haddaad ii soo horreysiisid waxaan weydiinayaa maxaa sidee dadka aqoontooda kor loogu qaadi karaa ku saabsan dabeeraha iyo cimilada isbedbedeleysa tusaale ahaan oo kale taban maalmaheetaan boosaasonaga sheekeynaya ahayd baddaa guureysa ama biyaha imaanaya ama daawad baa dhacaya see looga wada qabi karaa su-aashaada way caddahay en, cabdiqaani xaamid oo boosaaso nagala soo hadlaya wuxuu leeyahay hadeer deegaanada puntland oo kale waa tii maalin dhow dabaylo roobab dabaylo wato iyo a- ayaa ka dhacay marka sidee baa dadka war sugan loo siin karaa ama macluumaad xilli hore ay u heli karaan En, su-aasha sidaasaan fahmay inkastoo codka telefoonkiisa xumaa aad buu mahadsan yahay degawaalkaas boosaaso kala soo hadlaya aad ku kala fognahay horta waxaa shaqadaas aad ku qaban karaya ay kuna boorinaya waxa weeyaan waa dadka la shaqeeya ama aqoonta ule cimilada adduunka isbedelkooda iyo hay-adaha ka shaqeeya iyo dadka deegaan laakiin waxaa anaga si guud inoo wada saaran waxa weeyaan markay dadkaasi digniin soo saaraan in dadku ay ka fakeri karayaan sidii ay digniinta u aqbali lahaayeen aan loo dhayarsan lahayn amaba mararka qaybta sida dhacda aan loo loo loo dhigin waxa weeyaan waxaan mustaxiil aan dhici karaynin halkan qofkii jooga waxaan ismacada sooran karayaa wuxuu dareemayaa in wax la sheegaya ay dhab yihiin oo nolosha cimilada saameynta dunida ay ku yeelashay dadka kan ayuu arki noqon karaa
guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxaynu geeg barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa yacquub maxamed cabdalle oo u shaqeeya hay-adaha qaramada midoobay tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh